ergada wadaxaajoodka ee xamaas ayaa sheegay markii ay ka baxayeen wadahadaladii qaahiro toddobaadkii hore in wadaxaajoodka xabad joojintu uu dib u bilaaban doono usbuucan militariga israa'iil ayaa sheegay in howlgalladooda ay ka mid ahaayeen weeraro cirka iyo dhulka ah oo ay ku qaadeen khan yunis iyo deegaanada ku yaala koonfurta iyo bartamaha khaza wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in toddobiyo lixdan qof lagu dilay weerarada israa'iil maalintii lasoo dhaafay iyadoo ugu yaraan koob iyo soddon kun iyo boqol iyo labiyo toban qofna la dilay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii oktoobar markabay leeyihiin ciidamada maraykanka ayaa kusii socda badda mediteraneanka kaasi oo la rabo inuu bilaabo samayska deked macmal ah oo kumeelgaad ah oo laga dhisayo xeebta khaza si loogu gudbiyo gargaarka dadka ku go'doonsan gudaha khaza qorshaha ugu dambeeya ayaa ah in cunno iyo sahay caafimaad oo dheeraad ah loo diro khaza oo laga keenayo qubrus taas oo la fasaxay kadib markii ciidamada israa'iil ay kormeereen shixnadda si ay u hubiyaan in aan wax hub ah oo ay xamaas leedahay ku jirin siday hadalka u dhigeen dekedan kumeel gaarhka ah ayaa loo baahan yahay sababtoo ah khaza ayaan lahayn deked khaza waxa ay ku jirtay go'doominta ciidamada badda ee israa'iil tan iyo sanadkii labadii kun iyo toddobadii markii xamaas ay ku guulaysatay doorashooyinkii halkaasi ka dhacay islamarkaana ay la wareegtay maamulkeeda markab samafal oo laga leeyahay dalka sbain oo sida raashin gargaar ayaa la filayaa in uu dhowaan sharaacdo isagoo ka baxaya jasiiradda qubrus ururka aan dowliga ahayn ee open arms ayaa sheegay in markabkoodu uu qaadi doono laba boqol oo tan oo cunto ah kaas oo ay ku deeqday hay-adda samafalka maraykanka ee world central kitchen qaramada midoobay ayaa ka digtay in boqolaal kun oo falastiiniyiin ah ay macaluul qarka u saaran yihiin iyada oo tirada maalinlaha ah ee baabuurta xamuulka ee gargaarka ee dhulka sii maraysa ee gelaysa khaza shantii bilood ee lasoo dhaafay ee hoos u dhacday taliska dhexe ee maraykanka iyo ciidanka cirka ee boqortooyada jordan ayaa gargaar bini-aadamnimo ka fuliyey waqooyiga khaza axaddii iyagoo hawada ka daadiyey in ka badan koob iyo toban kun iyo shan boqol oo kartoon oo cunto ah oo isugu jira bariis bur baasto iyo cuntooyin qascadaysan balse saraakiishu waxa ay sheegayaan in garoomada diyaaraduhu aanay ku filnaan doonin inay daboolaan baahida ballaaran ee cuntada ee ka jirta khaza